kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo nargaradka bulshada si aan iskula qaadaa dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagelkooda toddobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonnaa maxaa dhalinta baraha bulshada isticmaasha ku kalifa inay waddo qaldan u maraan si ay caan u noqdaan waxaa barnaamijka kasowdaag toddobaadkan marti igu ah liibaan maxamed cali ibraahim maxamed mukhtaar iyo cabduqaadir sheekh axmed oo intuba ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoon-yahanada ah dhanka farsamadu waa saaxiibka ibraahim cali soo saarista iyo tabintu waa anigoo cabdicais rabaani ah soo dhowaada saaxiibayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuunanaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'iin caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
baraha bulshadu waa goob kulmisa dadyow kala duwan oo caalamka daafihiisa ku kala nool aaladaha loogu isticmaalka badan yahay marka aan ka hadlayno baraha bulshada waxaa ka mid ah facebook youtube tiktok iyo kuwo kaloo badan intaasoo dhan waxa ay ka mid yihiin baraha ay bulshadu ku kulanto ama ay isku afkaar dhaafsato haddaba waxaa jira dad si dhaqan wanaagsan u isticmaala aladan baraha bulshada iyo kuwo kale oo aan markaasi si habboonayn u isticmaala haddaba soomaalidu waxa ay ka mid yihiin kuwa isticmaala ama adeegsada baraha bulshada weliba si aada maxaa ku kalifa dhalin badan inay aad u jeclaadaan inay caan noqdaan wakhti aad u fara badan in lagu lumiyo isticmaalka baraha bulshada maalin sax baa carruurta in lagu soo bandhigo social mediya waa sidee weydiimahaasi iyo kuwo kale oo badan ayaan hordhigay martida barnaamijka kaswadaag su-aasha ugu horaysa waxaan jeclahay inaan ku bilaabo liibaan maxamed liibaan ugu horeyn waa maxay bara bulsho ama social media waa mahadsantaha walaalkay waa ku dhawaayey horta baraha bulshada waxaa waayey waa aalad ay bulshada fariimo iskugu gudbiso oo dad iskula xiriiraan waa marka waa platformsa noocaas oo dadka iskula xiriiri karaan fariimo iskula wadaagi karaan cod iskula wadaagi karaan muuqaalo iskula wadaagi karaan waxaa social media waa inta waana kala duwan yihiinoo waxyaabaha laiskugu gudbiyo platformada waa hal shay ma ahan oo amba fariin kaliya laiskugu gudbi karo hal platformna ma jiro waa waa kala duwan yihiinoo waxaa loo kala ismacaali karaa siyaabo kala duwan xilliyo kala duwan soo baxeen waxaa ka mid ah hade aaladaha oo loo isticmaalo social media waxaa ka mid ah platformnada la isticmaalo fariin laiskugu gudbiyo whatsappka ka mid a waxaa ka mid ah messengerka facebook la socdo sidoo kale gmailkana waad aragtay oo waxaa loo ismaclaa asagana fariimo waxba laisku diransiisa marka waa mahadsantaha intaasaan kusoo goa
waayahay cali ibraahim adiga dhankaaga maxaad ku dareysaa isla su-aashan cabdiasiis aada u mahadsan tahay barnaamijka laga hadlayo aada muhiim u yahay haddii aan ka hadlo social mediaha social mediaha waa baro lagu kulmo ama lagu wadaago aragtida aragtida lagu wadaago bulshada isku dhexgasho macnaha isdhexgal bulshana ay ay abuurto dunidiina maanta ka dhigay meel dadka oo dhan ay ku wada kulmaan oo hal qol ay ka wada dhigeen ama ka dhigtayba aaladaha lagu kala xiriiraya sida liibaan walaalkay uu sheegay ay kala duwan yihiin facebookii messengerkii whatsappkii twitterkii gmailkii inkastoo ay waxyaalo fara badan ay jiraan oo lagu wada xiriiro ee social mediahana ku saabsan social mediaha waxaana la weydiiyey isticmaalkiisa kama hadlayna social media muxuu yahay su-aasha saas waaye social media waa meel bulshadu ay ku xiriirto ama ay isku connect garayso ama ay ku xiriirto ama isdhexgal bulsho ay ku sameyso ama ay ku kulmaan bulshadu kii dheer ama kii banaanka jooga kii dalkii gudihiisa jooga kii banaanka joogaba ay ku wada hariiraan waxna lagu baran karo waayahay aad baad u mahadsan tahay cali ibraahim waxaan rabaa inaan siiyo maxamed mukhtaar maxamed haye adiga dhankaaga isla su-aashan maxaad dheeriya oo aad ku dari lahayd
markii bara bulsho la leeyahay bara bulsho waa af soomaali ingilishkana waxay dhahaan social mediaha marka social media marka la leeyahay isaga kategoriyo badan oo kala baxa siday asxaabta kala sheegeenba inta badan qeyxadiisii waa la sheegay asiga laba kategori u baxo marka kategoriyadaasaan ku diray maadaama aan anigu ahay baajkayga i t u yahay marka la leeyahay baraha bulshada qeybna waa fariin fariimo iyo ii sheegaadi waxbaa la iskugu diraayo waa lagu wada sheekaystaa qeybna waa bosting only waxbaa lasoo bosta gareeya marka asigayaa labadaas qeyb u kala baxo iyaga dhan laguma wada xiriiri karo qaarna waxaa jira oo keliya in wax lasoo bosta gareeyo keliya oo bosting bis laga sameeyo qaarna waxaa la sameeya waa lagu wada xiriirayo caadiya loogu sheekaystaa marka labadaas u kala baxaa marka social media la leeyahayna dee platformyadu ay iska badan yihiinoo platformyadu ay iska badan yihiin hal iyo laba iyo haddii aan ka dhawaajiyo waxaa waaye sida markaa gmail la leeyahay fariimaha badanaa laiskugu diraayo waxbaa laisu wadaagsadaa sidii facebookii iyo instagramkii iyo ayagana way ku jiraan markaas baraha bulshada waa bara bulsho lagu wada xiriiro inta ugu badan saameynta hadda soomaalida ay ku leeyihiinna dee wada xiriirkaasun waayahay aada u mahadsan yahay waxaan rabaa ugu dambeyn inaan siiyo su-aashan waan ka gudbi doonaa haddii allah awoodul raalli ka noqdo cabdiqaadir inaan siyaaro cabdiqaadir adiga maxaad ku biirin lahayd aada mahadsan yihiin idaacadda himilo sida asxaabteeda ay sheegeen social media waa meel walba ay dadka ku wada xiriiraan fududeysana dadka inay wada xiriiraan hadday tahay qoraal muuqaal ay fududeysay awel hore may jirin waxyaalaha ay qo- dadka inay wada xiriiraan ma ahayn wax sahlan oo waxay ahayd waxyaalaha ugu adag ee bini aadanka ay sameeyaan oo waxay ahayd wax oo aad naadir u ah dadka inuu qof magaalo kala joogo qofka inuu la xiriiro waxay ahayd mid aad u culus oo waxay ahayd waad waxay isku gudbi jireen dadka awel waraaqada in laisku qoro qofka marka hore inuu magaalo kale warkiisa gaarsiiyo waxay ahayd in waraaqada laisku qoro oo ruux magaaladaas kale u socdo la raadiyo loo dhiibo waraaqadaha xitaa waxaa kasii horeeyey qofkii in qofka fariintii caadi loogu dhiibo ruux kaloo magaalo u socdo la dhaho hebel u tag oo gaarsii ama wiilkaagii ama walaalkaagii arrintaasaa jirto saas in lagu wada- wixii lagu wada gaarsiiyo kadib ay soo fududaatay waraaqadihii dadkii wax qoritaankii ay barteen waxay noqotay in dadkii wax qoraan oo waraaqadihii laiskugu gudbiyo ee warbixinadii waa lasoo hormariyey kadib waxay noqotay dadkii in waxyaalo kaloo he- ay helaan ay isku isku gudbiyaan sida taarki oo kale oo dadka magaalooyin kala duwan ay ka isticmaalaan way soo fududaatay haddana waxaa la helay taleefanadii guryaha la dhiganaya leelanka loo magacaabayey haddana waa lasii hormariyey so- em- em- is- dadka inay wa- ku wada xiriiraan waa sii fududaatay oo waxaa la helay taleefanadii gacanta lagu isticmaalay ayaa la helay haddana waa sii fududaatay oo internetka la helay oo ahaa aabihii social media dadka wada xiriirkooda ruux walba magaalo walba uu joogo iyo wadan walba uu joogo ruuxa inaad isla daqiiqadii muuqaalkiisa iyo maqalkiisa iyo hadalkiisa dhammaan aa wada arki kartid marka wada xiriirka dadka waxay noqotay hadda mid aad u fudud oo ay noqotay in macnaha dadka inay wada xiriiraan sidii hore dhibkii hore laga mari jiray oo inay ka fududaatay taasna waxay sababtay marka dadka in waxyaalo badan oo wanaagsan ay ku qabsadaan social media inkastoo qeybo xunna uu leeyahay aan qeybahaas aan su- aan u gudbi doonno marka waxaan kusoo ururinaya social media waa meel ay ku wada xiriiraan eh, dadka si ay arrimahooda is- ay u- u wadaagaan waayahay aad baad u mahadsantihiin een, dhammaantiin ee, su-aashii ahayd een, waa maxay bara bulsho ama social media intaasaan kaga gudbi doonaa waxaan rabaa een, inaan siiyo een, liibaan liibaan su-aashan aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay adi ahaantaada een, maxaad ka aaminsan tahay een, baraha bulshada ma waxaad ka aaminsan tahay in wax wanaagsan ay yihiin mise waxaad ka aaminsan tahay in wax xun ay yihiin adigoo faahfaahinta noo raacin doona Eh, waa mahadsantaha mar kale walaalkay eh, waa su-aal muhiima maxaad ka aaminsantaha baraha bulshada baraha bulshada waxaan ka aaminsanahay shakhsiyan inay tahay wax wanaagsan Eh, markaan ku leeyahay wax wanaagsan eh, waxay ku xiran tahay eh, mana anoona xumaan wanaag u fiiryihiin maanta qof walba oo adduunka ku nool wuxuu eh, wax ku sameey sawir asiga jecel yahay oo niyadiisa marka xaaladaas la taagan yahay ayuu u ismacaali karaa wanaag iyo xumaan kala loo fiiriyo eh, idaa loo fiirihin social media marka waxaa waaye qofka biniaadanka moraalkiisa saacad walba oo taagan yahay wax oo asiga farxad geli kara amba wax ku samey kara ayuu ku samey karaa oo tusaale kale waxaa laga yaabaa qofkan waalidkiisa maqan wuxuu u baahday inaad hooyada waalidka wacto marka social mediaha marki waxaa waaye wax wanaagsan au arkaa oo uu qof u samey karo qofku wuxuu ku samey karaa isla saacadaas baa waxyaaba oo aan farxad gelin oo wux- ku samey karaaho amba caqabad ku ah noloshiisa iyo ummadda kaleba intaba wuu samey- waa samey karaa marka ani waxaan u aragtaa ka shaqsi ahaan kaliiban ahaan eh, social mediaha inuu yahay wax wanaagsan eh, iyadoo laga fiiriyan anuuna kan si gooniya oo dul istaagayn oo ma- qofka ismacaala iyo qofka muxuu ku ismacaalaa iyadoo aan dhahin eh, maybe waxaan jeclaa rajeynaya insha allah maadaama dooda bilow tahay in loo gudageli doono eh, noocyadaas laakiin soo guud ahaan social mediaha aanu liibana waxaan ka aaminsanay fikraddeeda inuu social mediaha wanaagsan yahay fiican yahay waayahay aad buu mahadsan yahay een, liibaan waxaan rabaa inaan siiyo cali ibraahim cali een, dhallinyarada markaad maanta fiiriso iyo cid walibaba waxaad moodaa in waqtigii ugu badnaa lagu luminayo een, social mediaha isticmaalkiisa adigu een, sideed u aragtaa in waqtiga ugu badan la geliyo een, isticmaalka aaladan een, ma waxaad qabtaa inay fiican tahay mise waxaad qabtaa een, in laga wanaagsan yahay Een, ra'yigaaga aad baa u mahadsan tahay abdicasiis n n su-aashaa ka hadashay waxay tahay dhalinyaradu n inta badan ay geliyaan maanaa waqtigooda inta ugu badnaa ay geliyaan n baraha bulshada ma saxba mise qalad waa n ama in la geliyaba baraha bulshada waqti fara badan eh, ma qaldan tahay mise way saxan tahay taas waxaa waaye haddii aan fikirkeyga aan ka dhiibto amase aan aaminsanahay haddii looga faa'iideysanayo dhanka wanaagga ah waqti fara badan la geliyo waxba kuma jabna laakiin haddii la yidhaahdo n eh, waqti hala geliyo waxna yaana ka imaan meesha waxna yaana output input iyo output ba aanan lahayn wixii n aad inta badan waqtiga aad geliso waxaa la rabaa inaad ka hesho wax faa'iidaha kasoo noqda meesha in laga helo hadee haddiiba barihii bulshada la geliyo waqti fara badan la geliyo aan waxna kasoo noqonayn waqtigaagii n aad iskaga luminayso n mahmaadii carbeeda ahayd aan waqtuka safe n waqti waa safety oo kale uu ku jaraya waqtiga intaunu ka jarin marka adiga ku jarin waxaa la rabaa inaad adiga aad wax ku qabato iska jarto ama iska qabato eh, ama wax ku qabsato waqtigaagii inta ugu muhiimsan ama xitaa aad ku cibaadaysato haddii aad macnaha wax kale aad aada weyso aad ku qabato marka waa intii ugu muhiimsanayd eh, waxaa sheegay walaalkay liibaan ayaa sheegay n eh, laakiin waxaan dhihi karaa baraha bulshadu in waqti fara badan la geliyo aaday u qaldan tahay baan aaminsanayn fikrad qaldan waa waayahay waa ku mahadsan tahay n ra'yigaaga waxaan rabaa inaan siiyo markan n maxamed maxamed n aaladaha aadka loo isticmaalo markii aynu eegno baraha bulshada waxaa ka mid ah n aaladda la yidhahdo tictok tictok waa aalad n markaasi aada ugu baahday caalamka n soomaaliya markaynu fiirino dhallinyarada n ma oran karnaa tictok sidii loogu talagalay ayay u isticmaalaan dhallinyaradu oo muhiim ayuu u yahay mise n mid taa ka duwan ayaa qabtaa waa mahadsantaha cabdicasiis Eh, markii la dhaho isticmaalka tictoga oo soomaaliya dhalinyarada soomaaliyeed sida hadda loo isticmaalo eh, qaabkii loogu talagalay ama hab wanaagsan umay isticmaalin eh, kamaysan faa'iideysan Eh, taasna waxaan ku leeyahay inta ugu badan hadda tictok waa waxaa ka socda dhaq- dhaqan wanaagsan ma ahanoo oo dhaqankii soomaalida lagu yaqaanay iyo ma ahayn waxaa hadda ka socdo tictok waxyaabo ka duwanaa ka socdo marka waa laga wanaagsan yahay sida hadda loo isticmaalo tictok ay dhalinyartu u isticmaalaan waxa ka waa si sida haddii is- u isticmaalaan si ka duwan inay u isticmaalaan oo ay kaga faa'iidaystaan waqtigooda iyo ay juhdi geliyaan siday dad wax ugu faa'iideyn lahaayeen a ka wanaagsan inay u isticmaalaan laakiin sida hadda loo isticmaalo tiktok soomaali dhalinyarta soomaaliyeed dhankooda way aada bay u qaldan tahay n maxaa adiga aad ku dhaliilaysaa oo aad u leedahay dhallinyaradu n si qaldan ayay u isticmaalayaan tictoga waxaa jira dhalinyaro fara badan oo si fudud caan ku noqday n miyaadan dhankaas eegeyn adiga n maxamed ahaan
Eh, markii la fiirinayo caannimada eh, qof walba caan noqon karo waa i- any kind of it ama waxaa caan ku noqon kartaa positive oo adigaa samaysay ama negative ama markaa negative leeyahay waxyaabo qaldanoo dee bulshada aanan u wanaagsanayn markaad samaysid dadku way ku baranayaan oo nin xunaa lagugu baranayaan kii hebel ahaayo ah, kaas de naga daaca malaa lagu dhihi beri Eh, markii la leeyahayna positive qof dadku wax kusoo kordhiyo de oo cilmi ha noqdo ama wacyigelin kale ha noqoto markaad dadku wax kusoo kordhisid markaas positive wey oo caana oo aad ku noqotid positive markaas waa ka gooni laakiin sida hadda loo isticmaalo cidna dadku ma wacyigeliso inta ugu badan soomaalida ayagaa isku dagaalo qabaa'ila lagu sheekeeyaa oo dhalinyarta ama wax kale oon ka duwan oo aanan hadda maanta in laga dhawaajiyo aan mudnayn aa lagu hayaa marka inta ugu badan waa totally waa- way ka yara qaldan tahay dhalinyarta soomaaliyeed siday u isticmaalaan tictoga waayahay aada buu mahadsan yahay n maxamed waxaan rabaa inaan markan aan ah, siiyo cabdiqaadir cabdiqaadir waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan in markii aad dhaqan xun aad samayso ood baraha bulshadana aad soo dhigto aad si fudud caan ku noqonayso n taas adiga ma kuu muuqataa n maxaadse ku biirin lahayd oo ra'yigaaga cabdicasiis waa mahadsan tahay horta arrintaas waa waa arrin jirto Een, dhalinyarta isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan tiktok waxyaalaha ugu badan ay sameeyaan ma ahan wax anshaxa u wanaagsan ee, anshaxa diimeed iyo anshaxa dhaqameed iyo anshaxa soomaaliyeed ma ahan wax u fiican Een, waxyaala laga xishoon jiray sannado ka hor yaa hadda wuxuu noqday wax iska caadi ah oo qofkii xataa uu usan la dhuumanaynin xataa uu banaanka soo dhiganayo Een, caanimadan sideeda waa waa waa waa wax fiican iyo wax xunba qofka uu ku caanbixi karaa Een, laakiin sida saxda waxay tahay ruuxa hadduu rabo inuu caan noqdo inuu wado fiican u maro oo wadadaas uu maro uu no- ay noqonayso waddo uu kusoo caanbaxo laakiin dadka waxay iska jecel yihiin wax iska deg deg ah oo caannimada deg dega inta badan dadka waxay ka raadiyaan eh, dhanka xun oo qofka inuu u- kusoo caanbaxo laakiin waxaan leeyahay qolada raadinaysa caannimada wax walba u samaynaysa oo xun Een, abujahal iyo fircoonba waa waa dad caan ah oo wax ka caansan ma jiro haddana waa ma ahan dad wanaagsan oo oo hadda ma ahan Ee, marka aan waxaan leeyahay caannimada ha ka raadinina meel xun oo meel fiican ka raadiya dhanka kale waxyaalahan qofka uu sameynayo oo baraha bulshada si tiktok uu sameynayo waa wax duuban oo hadhow xitaa hadduu dhinto oo noqonaysa waxaan uu sameeyey ee xumaay wax sii soconayo ay tahay markii laga hadlayo ruuxa markuu dhinto waxyaalaha socda uu qofka markuu dhinto dembiyada u socdo tusaale ahaan dhanka wanaagsan waxaa ka mid ah sadaqada jaari qofka inuu sameeyo in uu bixiyo waalid wanaagsan inuu ilmo wanaagsan inuu ka tago cilmi wanaagsan oo gadaashiisa lagu anfaco inuu ka tago waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka isigoo dhinta u soconaya ee wanaagsan marka cagsigeed waxaa jiro waxyaala qofka hadduu dhinto xitaa u soconayo oo dembi ah marka dembigii aa gashay adi ilaahay aa gasheen oo si qarsoodi ah u gashay ilaahay inuu kaa cafiyo iyo inuu kugu ciqaaboba labadaba waa waa uu awoodaa laakiin dembiga sida caamka u gashay oo qofkii inuu si caam u galo oo haddana uu ka duwan yahay oo laga yaabo isagoo dembigii uusan ka tooba keenin inuu ku dhinto marka waa arrin aad halis u leh oo waxaa la yaaba adigoo dhintay oo qabrigii ku jiro oo laga yaabo xitaa markii aad dhimatay wanaagaaga iyo iyo xumaantaad inay badneed wanaagaaga laakiin aad ka tagtay xumaan oo sadaqa jaariya lilahi dembi jaariya haddaad ka tagto waxay noqonaysaa marka dembigaagii inuu kuu sii socdo adoo dhintay inuu dembigaas sii socdo oo ruux walba muuqaalkaas fiirsado ruux walba muuqaalkaas ku daydo waxaasoo idil inay noqoto wax adiga hadhow kugu soo noqonayo marka waxaan leeyahay ruux walboo raadinaya caannimo waxaad ka raadaysaa dhanka wanaagsan dhankaasaa adduunya iyo aakhira ku wanaagsan dhanka xun waxaa laga yaaba markaas in wax yar qofka fiis uu ka helo maalmaha hore qofka loo sacbiyo la dhaho kiibgooyin waa saxanta halkaa ka wad loo qoslo marka dadkaas ku qoslaayo ama wanaaj ka dhigayo inaad noqoto sii wado waxaas xun ah sii wado maahan dad hadhow macnaa aakhiradaada kula godkaada kula geli doona maahan waa dad keliya inta adduunyada aad joogtid kuwa eg marka ruux wala maadaama camalkiisa uu yahay wax u dambeeyo isigaa laga rabaa waxa wanaagsan inuu ku caanbaxo dhanka kale waxaaba kasii daran tusaale ahaan markii laga hadlayo ragga iyo dumarka in wax xun lagu caanbaxo waxaas leedahay waxaan isleeyahay waa waxaa kusii badanba dumarka kusii badan oo qofkii gabadhii waxaa laga yaaba ayadoo wax kale aanan sameynin inay jirkeedii soo bandhigto inay ka raadiso caannimo waa waxa ugu daran oo qofka uu caan ku noqdo macnaha inuu jirkiisii soo bandhigo cawradiisii inuu soo bandhigo waa wax aad u liito oo qofka insaannimadiisii iyo diinnimadiisaba ka xun marka waxaan leeyahay caannimadaas dhanka xun inaad joojisaan dhanka kale dumarka caanka ku noqday waxyaalaha xun intooda badan waxay leeyihiin waalidiinay leeyihiin walaale leeyihiin waxaan leeyahay inay kawaaniyaan kawaaniyaan waxyaalahaas xun ila qofka waxyaalaha la weydiinayo waxay ka mid tahay ilmihiisii waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka la weydiinaya aakhira kullukum mas-uulun kullu mas-uulun can riicatihi marka ilmahaaga hadduu wax xun ku isticmaalo barahaas bulshada waxay noqonaysaa qeyba dambana su-aalahaas u gudbi doonaa laakiin mar walba ruuxa inuu caan noqdo ma ka dhigno inuu qof wanaagsan yahay hataan sheega fircoon iyo abujahal buu caan marka ruux walba waa inaad ku noqotaa wax wanaagsan caan adduunyada iyo aakhiraada ku wanaagsan waa mahadsan tahay cabduqaadir sida aad markaa su-aasha uga warcelisay waxaan rabaa inaan siiyo markan liibaan liibaan cabdulaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo baraha bulshada waxaa jira dhallinyaro badan oo la soo shartagay amaba soo bandhigay hal abuur ku saabsan hibo markaasi ay leeyihiin oo kale in ay bulshada ay tusaan oo kale dhankaas markii la eego dhallinyarada soo lama odhan karo waa ay kaga faa'iidaysteenoo waa muhiim mase adiga waxaad qabtaa fikir taa ka duwan waa mahadsan cabdicasiis waa saxo qofku talent uu lahaa karaa laakiin talentiga qofka uu lahaan karo marka bulshadana soomaalida loo fiiriyo xaguu ka gelaa hada waa hadduu talentiga leeyahay waa loo baahan yahay qof soomaaliyeed waaye de talent le waxbuu noo soo kordhinaha laakiin wuxuu noo soo kordhina waa inay noqdaan waxa dhaqankeyna oo soomaali loo yaqiinay iyo diinteena islaamka inayna ka hori maahayn wuu jiraan dhalinyaro badan oo wax badan oo soo kordhiyo hal abuuro soo kordhiyo social mediaha dad badan oo waxaa jiraan oo sadaqadii jaaratiga platformna sameeyey social media ka sameeyey oo u gaaraho ummadda loogu gargaarayo oo wax badan ka qabtay waana dadka loo baahan yahay dhalinta oo hadda maanta caanimo raadayso social mediaha waa waa waa inay bulshadooda ugu adeegaan tusaale u noqdaan oo kale dadkaas oo kale waaye laakiin maanta inay gabadh soomaaliyeed oo dhaqanka soomaaliyeed iyo aan naqaano iyo diinteena say gabadha u asurtay maanta inuu ku dhaho aniga inaan qof ka qusliyo oo aan waxaa waaye inaan sameynaa waa laga xaboonya talentiga eleda gabadhaan cunno karin waa sameyn kartaa iyadoo maxaa lahaye gabadhaha kale kala talinayso waxyaabaha u gaarka ah dumarka oo habdhaqankooda iyo waxaas dhanka hadlayso waa sameyn kartaa wiilkana sida aqoonta ay leeyihiin oo qofka professionalka uu ku yahay oo amba si gaara oo qofka specific oo professional gaar uu yaho aqoon u leeyaho talentia laakiin inaad dhahda waa qusli karaahoo social media bulshada hooda istaagi karaahoo waa waa hadli karaa kaasaa talentigayga kamera kama cabsanayo dadka muuqaalkii waa kii waa war keeni karaa Da- waa waa ilama ahan inay talent tahay taas eh, waa wax laga haboon yahay dhaqan laga haboon yahay oo hadda aanan iisan jirin marka qofka xataa waa loo bahan yahay soo istaag ummadda soo istaag wax u sheegi karo laakiin waxa uu sheegaa waa wax manfac u ah ummaddan maya de wax maantana waa adduunkan waa la hormarayaa oo jiil kalu gaaraa war waxaan dhaxal aad reebi karta mata waxaan tusaale usoo qaadana hadda ka hor eh, waxaan daawada video yar ninka odaga alxamdulilah nuulhan jeclahay ninka awoos khamiis la yidhahdo fanaanka hajiray ka dooba ka doobad keenay de wuxuu dhahay ma anoo lix sano baf ka toobad keeno wixii fiil fiidiyoosha la daldegeliya dhahay mahal anoo masaajid ka soo baxaan waxaa isugu imaan nin odaya ii imaado wuxuu dhahay nulajana ahayd talentiyaa lahayd yaa maba ahayn u dhahay inaad ka baxdo oo maxaa la dhahayay fanka de maogtahay waxaa taas waxay ka dhigan tahay waxaan ummadda inay gaarayaan asigoo intaasan ba niyadiisa xataa iyo waxa rajadiisa inay tahay xataa in la iloobay inuu qofkan fanaan ahaayo waxa dhan la iloobay ku laakiin hadda sometimes waxaa waa waxay meeshaas ka caddaynaysaa waxaad ahaan jirtay iyo waxaa maanta tahay mar qaar inay saameyn kugu yeelanayso waxaad ahaan jirtay marka eh, qofka waxaa wanaagsan inaad dhaxalka aad reebayso inay noqdaan waxa manfaca ummadda anfacayo adigana beri saameyn kugu keeno maanta xumaanta aad samayso beri aakhira xisaabta waa waxa waa liiskay kugu jirtaa wax lagu xisaabinayo waa noloshaada waxaa soo martay marka an waxaan kusoo koobi karaa talenti walba aad leedahay waa inuu dhaqankeena soomaaliyeed iyo diinteena islaamka una ka hori maahaynin hadduu yahay talentigaas waa na anfaca mid wanaagsan uu yahay waa aad nu anfaca ummaddeena kulmayso dhaxal nu haray waa nu wada haray waaye Eh, aniga taasaan kusoo koobi lahaa mahadsantaa cabdicaliis كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dheganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qeylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa deegaanka wedow ee duleedka muqdisho halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shiirkore gaar ahaan agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة مدرسة القرآن مدرسة madrasadaan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran
دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن صح صح صح صح alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ah dadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran oo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo hoo dhir fareesha laga soo dharaanadhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadi herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareerka hameerida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu tuubayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay tuubayso dhaktar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix xal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix xal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaynan dareemayn
rediyo himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaynu ku guda jirnaa oo aannu ku eegayno maxaa dhalinta baraha bulshada isticmaasha ku kalifa inay waddo qaldan u maraan si ay caan u noqdaan markan waxaan rabaa inaan siiyo cali ibraahim dhalinteenna soomaaliyeed markii aynu eegno soo lama odhan karo soshal mediyuhu waxa ay kaga faa'iidaysteen shaqola'aantii haysatay
abdaasiis aada u mahadsan tahay waa qodob muhiima ka hadashay shaqo la-aantu wadanka way ka jirtaa e burburkii markii laga soo bilaabo sagaashii kowdii markii dowladeenii weyneed ee dhacday e wadankii lagu kala tagay e waxbarashadiina ariiri bay gashay shaqooyinkiina sidaas oo kale ariiri bay galeen markii lasoo laabtay oo dee wixii aas-aasay ilaha aas-aasay wadankii dib loogu soo laabtayna e dowladihii isbedelayay wixii la sameeyey system yarbaa meeshiina waa sidaan u malaynayno ka helay shaqo yar ka helay dhalinyarada intooda badan shaqo ma wadan helin tan aad sheegaysa marka waxaa waaye qaabka fideoyada ay u duubayaan fideoyadii ay duubeen ha humaadaan ama ha ficnaadaan ay ka heleen lacag ay ka heleen taasi kama dhigayso waddo fiican oo macnaha dee la dhihi karo dhalinyarta inay shaqo fiican ay heleenoo hala sii daayo ha socdaana la dhihi karo ma aha ma diidayno dhalinyarta inay lacag hesho ay shaqaystaan ma diideyno laakiin waxaa jirto weeye fara badan ama waddooyin fara badan oo lagu shaqaysan karo aanan ahayn in dhaqan xun bulshadii loo horseedo ama lagu faafiyo ee waxaan diinteenii iyo dhaqankeennii suubanaa ee soomaalinimada aan sali raadba ku lahayn in bulshadii ee, maanta loo soo saaro la keeno een, aaladan hadda dhallinyaradeen inta badan ay isticmaalaan tiktok ee, waxaa sameeyey qof jaynes aan soo sameeyey shirkad jaynes baa gacanta ku hayso een, ah, maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku sameeyey risajer baan ku sameeyey waxaan arkay ee, ama aan ah, meesha aan ka arkay in ninkaas jayneska ah ee la sameeyey tiktoka sameeyey ama iska lehba uu dhalay laba unug uu dhalay labadii unugna aan u ogolayn in macnaha tiktok ay isticmaalaan een, shaqo la-aan uma hayso een, ilmihii ha iska shaqaystaan asaa le waa gaarsiin karaa een, eh, malaayiin qof waa waa ugu dari karaa asaas kale wixii ismaamulaya laakiin ma ahayn macnaha faa'iidada uu ka rabay ma ahayn inay shaqo helaan oo ay ku shaqaystaan ma ahayn ama dhaqan fiican ha ku gudbiyaan mise dhaqan xun ha ku gudbiyaan taas marka waxaan dhihi karaa dhalinyaradu eh, hadday shaqo ka dhigtaan oo ama ay ay ka helaan lacag ay ka helaan een, ha ugu soo gudbiyaano bulshadeenna wax manaafacaad leh een, eh, sida liibaan uu ka hadlay eh, talantiga eh, laga hadlayo talantiga hadda laga hadlayo oo kale eh, talantiga uu leeyahay iyayna noqon macnaha wax bulshadii fasahdin ayayna noqon macnaha ha noqdaan wax bulshada faa'iido ka helayso ha kusoo gudbiyo een, lacagtii uu ka helalaayna ha ka helo laakiin ma aha inaad een, mar walba aad soo bandhigto jirka qaawan iyo wax aan loo baahnayn oo bulshadii aanan een, manaafacaad u samaynayn adi qayimkaaga iyo eh, sharaftaadiina hoos u dhigayo inaad lacagtaada sharaftaada inaad hoos u dhigto oo lacag ka samayso taas ma samaynayso faa'iido ma samaynayso aan aaminsanahay Eh, aad aa u mahadsantahay een ah, maxamed haddii adiga dhankaaga een aan ku siiyo een ah, isla su-aashan aan soo wado een xilligan la joogo markaad fiiriso baraha bulshada adigu ma aaminsan tahay in sidii loogu talagalay een looga faa'iidaystay mise waxaad qabtaa een taa mid ka duwan marka la yiraahdo ka faa'iidaysashada oo baraha bulshada eh, in badan ha sida la rabay waa loogu faa'iidaystay haddana sidii iyadoo aa- sidii la rabay loogu faa'iidaystay haddana waa markii la markii la yiraahdo sidii la rabay ma loogu faa'iidaystay baraha bulshada ha in badan sidii la rabay waa loogu faa'iidaystay laakiin weli ma dhammaystirna marka ma dhammaystirna aan leeyahay oo waxyaabo qaldan oo in badan aanan wanaagsanayn a ku jiro oo ay dhalinyartu ay soo gudbiyaan laakiin haddana waxaad ka helaysaa baraha bulshada culimadii eh, dad diinta kuu soo gudbinayo waxbarashadii dad ka hadlaayo waxyaabo badanaad ka arkaysaa marka siyaabo badan ha waa loogu faa'iidaystay sidii la rabay laakiin inta badan dhallinyartaanan ku wacyi oo aan ku baraarugsanayn wacyiga la joogo iyo qaabka ay u isticmaalaya mooye waxyaabo badan ha sidii la rabay waa loogu faa'iidaystay cabduqaadir haddaan mar kale aan ku siiyo ee baraha bulshada markaad fiiriso waxaad ku arkaysaa in caruurtii xataa ay qeyb ka yihiin een, dadka een, baraha bulshada wax ku soo bandhiga Een, taasina ay sabab u tahay in eh, dhallinyaradii ama la dhashay amaba een, ah, ku ehel ahaa inay keenayaan meeshii oo si taalantigooda iyo ilmanimadaas ay uga faa'iidaystaan bulsho ahaan midaasi een, ma mid wanaagsanba mise waa laga ron yahay adiga fikirkaaga Een, cabdicasiis waa sidaa ka dhawaajis horta arrintaas waa waa arrin jirto Een, in ilmo yaryar lagu soo biiriyo een, een, een, aaladaha bulshada gaar ahaan tiktoga laakiin ma ahan een, eh, arrin wanaagsan qofka bini aadanka wuxuu soo maraa heerar fara badan Een, xilliga ilmaha uu yahay qofka waa xilliga maskaxdiisa eh, fareyshta tahay eh, wanaagsan tahay ee mudan tahay in qofka maskaxdiisii lagu faa'iideeyo waxbarashadii qur-aankii diintii maadigii wax allaale wixii qofka waalidkaas uu awoodo oo gooba waxbarashada uu geeyo Een, waa sida saxda ah in ardayga in ilmahaas macnaha loo bara loo loo barbaariyo oo barbaarintiisii loogu daro inteeda badan laga dhigo in macnaha barbaarinta aysan ahayn keliya sida waalidiinta qaar ay u haystaan eh, jirka ma ahan barbaarinta jirka waxaa ka mudan in badan ee barbaarinta qofka maskaxdiisii iyo waxbarashadiisii in lagu dadaalo marka xilligii ay l- ilmaha uu marayay in waxbarashadiisii lagu dadaalo oo maankiisii la koriyo oo wax la baro hadday noqoto in macnaha la keeno barihii bulshadii la keeno waxay noqonaysaa arrin aad u xun oo mustaqbalkiisana aan u fiicnayn xilligii waxbaranayna ay noqoto in laga mashquuliyo xitaa iskaba daaya kuwa hadda barnaha bulshada jooga oo n- n- n- inay ka hadlaan loo keena iskaba daayay waxaanan fiicnaynba ilmaha in in- in lagu ciyaarsiiyo oo sida waalidiinta ay sameeyaan in in waxyaalaha ee taleefanada in lagu ciyaarsiiyo aysan fiicnayn haddii in la keeno la- laga d- in la- b- baraha bulshada la keeno ay noqotana waa arrinba aad ugu sii daran oo ilmaha fahamkiisii hadhow ay dib u dib u dhigi doonto oo hadhow asaagiisii ay noqonayso in macnaha meeshii fahamkoodii waxoodii ay me- gaarsiineed meel ka hoose inay gaarsiisanaanta ay noqoto waana arrin aad u xun ee aan bulshadii iyo waalidiintaas iyo walaalihii aan aysan ay noq- ay noqonaysa mid aan ugu digaayo in ilmaha insan aan la keenin baraha bulshada bataatanba aysan noqoto eh, ilmaha in waxbarashadoodii eh, qur-aankoodii waxbarashadoodii kale laga fikiro si aysan hadhow ilmahaas aysan u noqonin mid macnaha dib jir ah macnaa ruux walba markuu dhasho wuxuu dhashaa qofka isagoon aqligiisa aanu ku filnayn macnaa ruuxna aqligiisa kuma filno marka aqliga q- eh, ilmaha waxyaalaha lagu koriyey waxaa ka mid ah waxbarashadii marka waxbarashadii qofkii haddii xilliguu waxbaranayay eh, lagu mashquuliyo barihii bulshadii la keeno hadhow wuxuu noqonaya marka qofkii inuu weynaado daadiisii ay weynaato cilmi ahaan iyo aqoon ahaan iyo maskax ahaanna uusan u korin keliya uu f- barto qofka marka intii uu baraha bulshada laga keenayo ama ciyaartii ama majaajaladii wixii markaas uu baraha bulshada lagu tababaray keliya inuu barto qeybaha kale dhan ee bulshada oo isiga aheed wanaagsaneed waxay noqonaysaa marka inuu dib u dhaco marka waa waa- waan ka digaya in ilmaha la keeno baraha bulshada ee waayahay aad baad umahadsan tahay n cabduqaadir waxaan rabaa inaan markan aan siiyo n liibaan n liibaan intii aad isticmaalaysay aaladda een, dadku ay ku kulmaan ama baraha bulshada wixii kula yaabka badnaa ee aad ku aragto manala wadaagi kartaa waa mahadsantaha cabdicasiis eh, t- waxaa waaye waa su-aal waa sina u adag sina u fudud Eh, social media waxaan u maleynaa muddo ayaan isticmaalayay qaybo kala duwan oo arkayay waxnasasayna qaarkood aan ku sameynayna de waa kala saaraynaa qaarna waa fariimo qaarna waxaa waaye muuqaalo hadda dib fariin la yidhaahdo oo aan arkay eh, ugu yaabka badnaayo oo aan macnaha maskaxdayda xataa ayna ku xisaabtamayno waa taariikh hadda ka hor wadanka waxaan jecel afrikada oo ka dhacday inay congo ahayd saasaan rajeynaa nin oday ahoo maanta magaalada muqdisho dadka uu caansan ka mid ahoo nin aqoon-yahan ah wuxuu soo qoray faransiis inuu yahan jeclo wadan ayaa wuxuu sameeyey safiir u joogay wadankan afrikaanka u joogay ayaa wuxuu baxay goboladii inuu indhandhan aado oo safiirka u joogo wadankaas oo wadan yurub ka tirsan oo ahay inuu afrikada wadankii oo u joogay iyo uyu imaaday oo maxaa la dhahay indhandhan goboladii aaday markaasoo adayga qabiilada wadanka u dhasha qabiil ka mid a ayaa wuxuu cunaa dadka markaasuu wuxuu sameeyey ninka hadda waa markii waa la- waa la cunay waa lagu ninkii markaasaa discussiona laga galay in laga doodo ninkii qaabka u dhintay iyo magdhowgiisii iyo wixii halga labada dowladood ka hadle markaasaa dowladda afrika joogto konkeyna jacda waxaa lagu soo dhahay waxaad bixisaan lacag aan markii loo fiisho wadankaas uu tagano saddex milyan iyo waxa gaara lacag saasa iyo waxay dhaheen daba isku ciyaarayno anaka horta masafiir ka badan maadalida ka codhe aniga masafiir waa idin joogaa kiina ola marka horta fariimaha waa horta taas aan dhihi karaa Eh, fideoyadana waxaa waaye aan dhihi karaa fideo hadda aan maanta si gooni ah u xusiga ma jiro laakiin waa iska jiri karaan samaha waa laakiin aan hadda kan sheekada ugu yaabkana soo social media aanba aan ku arko taasaan kusoo kobayaa waayahay waa waa mahadsan tahay n cabduqaadir ayaa gacanta ii taagaya n haye cabduqaadir cabdicasiis horta een, su-aasha eed macnaha waxyaalaha ugu qosolka badan een, ee baraha bulshada een, horta baraha ugu la yaabka badan ee, horta baraha bulshada waa waa isla yaab waa la yaab waxyaalaha ku badan waa is- waa waa la yaab haddaan kula hadlaa la yaabyo inuu ka socdaana dhici karto een, laakiin waxyaalaha ugu yaabka badan baraha bulshada ku jiro waxaa ka mid ah een, dhaqamada dadka way kala duwan yihiin mararka qaar waxaa laga yaabaa een, eh, gabdhaheenii ama raggeeniba dhaqamo kale inay soo guuriyaan oo bulsho kale leh ee bulshada dhaqamadooda marka maadaama ay kala duwan tahay qofka markuu soo guuriyo bulsho dhaqan kale ee leedahay een, wuxuu kala kulmaya waxyaala oo aad u xum ama aan uusan filaynin marka een, layaabyada waxaa ka mid ah beriya marka waxaa dhacay een, een, muuqaal ayaa gabarha waxay fiirsatay muuqaal een, ah een, nin ayaa wuxuu xaaskiisii wuxuu ku dhuftay een- een, waxay ku dhufanaysaa xaaskii waxay ku dhufanaysaa dharbaaxsho ayadoo fiirinaysa ninkeeda macnaha jawaabta uu bixin doono oo in dharbaaxshadaas uu ka bixin doono Eh, ninkii markii gabadhii dharbaaxshada ay ku dhufatay een, kadib wuxuu wuxuu u jawaabay maxaa dharbaaxshada dhufatay maxaa sabeeyey oo maxaa arrintan bebi maxaa arrintan saabay waxba u- radil ficligii ama jawaabta uu ka bixiyey sidaas ayay ahayd marka gabadhii ayada muuqaalkaas fiirsata ayaa waxay dhahday bal samee adigan wada- wadaadkaagii ku sameey arrintan arbaaxsho ku dhufo adoo maan ayadoo aydan fiirinaysa macnaha waxa ay arrintan ay wadaadkan uu ka bixin doono ninkii uu ka bixin doono Ee, gabadhii marka muuqaalkaasaa siray oo maadaama bulshooyinkii iyo dadka ficiladoodii iyo dhaqamadoodii ay kala duwan yihiin marka ninkii guriga soo galay sigoo shaqadii ka imaaday daalan yaa see leeyahay markuu bilaabay wuxuu- waxay waxay ku bilaawday dharbaaxsho ayadoo isdhehes macnaa maxaa ninka kala kulmi doontaa muuqaalkii aad soo fiirsatay macnaa baraatikay Een, gabadhii marka markay ninkii dharbaaxsho ku dhufatay dee waxay soo toostay iyadoo isbitaal u joogto marka waa waa waa waa arrin la yaab leh marka inaad iska baraatikaysid waxyaalo kale ee marka waxay sugaysa bebi maxaa saan i yeele maxaa dhabaxshaan ka muteystay waxbay filaysa maanaa iyadoo muuqaalkii hore t- ay t- soo koobiyeysay marka dhabaxshahaas marka waxay markii ugu dambeysay waxay marka iyadoo isbitaal joogta ay ku soo kacday dee ninkaan wuxuu yiri marka dhabaxshadan maxaa dilow ma ku xiga marka gabadhii marka nabar waxaa ku dhacay oo in isbitaal loo jiifiye ah iyadoo mar- macnaha muuqaalkaas fi- isdhehes macnaha muuqaalkaas kala sameey marka waa arrin la yaab lahaa bulshada baraha bulshada ku badan
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegeynay maxaa dhalinta baraha bulshada isticmaasha ku kalifa inay waddo qaldan u maraan si ay caan u noqdaan waxaa marti ugu ahaa barnaamijka liibaan maxamed cali ibraahim maxamed mukhtaar iyo cabdir- cabduqaadir sheekh axmed anigoo cabdicasiis ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay farsamadu waxa uu ahaa saaxiibka ibraahim cali dhammaanteenu isku duuban waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay